Deeqdan raashinka ayaa lagu wareejiyay maamulka isbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxayna isugu jirtaa bur, bariis, sokor, baasto iyo saliid, taas oo ay ka soo ururiyeen qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah dhalinyarada deeqda raashinka iska soo ururiya ayaa waxa ay ka hadlayaan waxa ku dhaliyay in isbitaalka deeqdan soo gaarsiiyaan.
mayba mahadgaar ayaan tanka diray walaalkay cabdixakiin muusow oo runtii kumid aha ay dhalinyarada barnaamijkan aasaaseen ha qaban qaabiyeen oo runtii mayba waa fikradun qofkan ka horeeyay ha kubati oo dhalinyarada magaalada hambandhiki inuu soo rajeeye marka mayba waa mayba erag hore cabdixakiin kaalin wiin qaadi mayba waa laabtun geedka raashimaadka usin araga haytan laankuku dambo in inta la sheen usuu mayba waa haddii fikraduus hanka bahan lahayna ilaahay kusukowi dhalinyarada magaalada baydhabo kusukow geekanta may sheena lahayn marka alxamdulilaah tuma alxamdulilaah maybaa inta fariingaar aan ku diray dhammaan dhalinyarada magaalada baydhabo ku nool mayba waa keliya inii hay-ado samafalka la fiiri ma'e keliya inii dowladda la fiiri ma'e dhalinyarta mayba waa in sheega udubdhaxaadka bulshadu haddii dhalinyaro iskaalata mayba waa welwelba fududaadeen marka dhalinyarada magaalada baydhabo mayba dhammaantay oo fariingaan diray in sheegada inii gurmadkun oo una geekanta sheegnay mayba waa ini bilow annaqda dadkun oo iyo dad hakadayidi dooneen mahad iskule ilaahay subxaana wa tacaala oy haniin suurta geli geekanti una mayba waa isbitaalka dhimarka magaalada baydhabo habooqana isbitaalka kan mayba waa isbitaalka keliya oo deegaanada koonfur galbeed oo keli ka ew saas eta waana isbitaal oo mayba waa la dayaciyo dhanka hay-ado maerta dhanka dowladda maerta koley una hadda walmaanan badanayna hadeersani oo hasku kuusan dhalinyaradu walaalo oo magaalada baydhabo ku sugan oo yoin iska jaraan bilaangi megal taasna mayba mayba naweele intuuna aragna isbitaalka daraadmar una habooqni isbitaalka baaho wiin ku jarta agaasimaha isbitaalka dhimirka aadan cabdiraxmaan jandarmaan ayaa waxa uu u mahad celiyey dhalinyarada deeqdan soo gaarsiisa isagoo ku baaqay in isbitaalka la garab istaago oo siisan wajishookaaro haytan oo runtii meel raasana xaruntuun hadda kooran kuur galen ogaadeen in xaruntuun ilaahay me lankalgaro meelunka kaalmayo nanajeerna en haddii ogaadeen kudib assessment suubiyaan yaa meel raasana contribution en ha isku aruureen meelsha iyo bilaantiyo taasoo runtii en geeka en en duruuftiyo dhex surugna may dharaasata geek walla kare on lahayna yaa may dharaasana yaa intuun raashinga tir badan maasha allah bariis leh sukor leh digir leh misgil leh tinjir leh en timirle waliyo kanadii sadafada may dharaasana le may dharaasana ooma le saliid le en runtii eedeeda may dharaasana bogaadiye mahadsanyin jazaakum allahu khayr xaruntuun maalin maalinka ku damboyta may dharaasana bukaanada waa may dharaasana eeda may dharaasaan xaaladii oo may dharaasaan xumaadas waayo en xarunto isbitaalka keliya oo dhimir oo koonfur galbeed geeka may dharaasana dhinku kooyow baay bakool gedo lowr shabeele en may dharaasana shabeelaha dhexe ilaa may dharaasana jubbooyinka